faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
duhur wanaagsan dhegaystayaal qodobada warka duuraadhiyaha cadada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo dalka itoobiya kaga qayb galay furitaanka beerta nabadda oo laga hirgeliyey magaalada adisababa ee xarunta dalkaasi wafdi ka socda kenya oo kismaayo uga qaybgalaya xafladda caleemasaarka madaxweynaha jubbalan dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo ku guuldarraysata heshiisiinta madaxda galmudug iyo ururka ahlu sunna oo gacanta ku haya dhuusamareeb iyo gurceel wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ee somalilan oo muddo labaatan cisho ah u qabatay in dadka reer gibiley magaalada uga banneeyaan sadaqadaha lagu ganacsado ee ku yaalla bartamaha magaaladaasi ciidamada ammaanka maamulka puntland oo miinooyin ka soo saaray qaybo ka mida gobolka bari kadib howlgallo ciidamadu halkaasi ka sameeyeen iyo dumarka iiraan oo sannado badan kadib u daawasho tegay ciyaarta kubadda cagta ee dalkaasi
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale jumco wanaagsan saaxiibayaal waa duurnimo jimcaha taarikhdu waxay ku astaysan tahay koob iyo tobanka bisha tobnaad oktoobar sanadka laba kun sagaal iyo toban dhinaca kale waa laba iyo tobanka bisha labaad sanadda kun afar boqol koob iyo afartan haatan u diyaargarooba warkaasi oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa dalka etoobiya waxa uu kaga qeyb galay munaasabad lagu furayey beer waa beer loogu magacdaray beerta nabadda taas oo laga hirgeliyey gudaha magaalada aadis ababa ee xarunta dalka etoobiya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida oo khudbad ka jeedinayay furitaanka beerta midnimada oo ah mashruuc dalxiis oo laga hirgeliyay dalka itoobiya ayaa sheegay in fududaynta isku socodka iyo duulimaadyada tooska ah ee soomaaliya iyo itoobiya ay saameyn wanaagsan ku yeesheen iskaashiga ganacsi ee labada dal madaxweynaha ayaa tilmaamay in dalalka gobolka ay ka faa'iideysan karaan fursadaha ganacsi iyo maalgashi oo ay hodanka ku tahay soomaaliya waxa uuna xusay in cimilada dalkeenna iyo bilicduusiba ay horseedayso in ay ku soo hirtaan dalxiisayaasha heer gobol iyo kuwa caalami ah intaba prime
Presidents, Prime Minister, Head of State and Governments, Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great pleasure and privilege to be attending Ethiopia's grand marti sharafta mudanayaal iyo marweyn farxad iyo sharaf weyn ayay ii tahay inaan ka soo qayb galo munaasabaddan weyn ee ahmiyadda bulsho oo weyn u leh etoobiya khibrad dhaxalgalana ay ka dhaxlaan jiilalka kala duwan farxad ayay inoo tahay in maantay arrintan aan ugu dabaaldegayno magaaladan quruxda badan ee adis ababa waxaan u hambalyaynayaa dowladda iyo shacabka etoobiya ee uu hogaamiye ra'iisul wasaare abiyi axmed dadaalka ay ku bixiyeen dib u soo celinta muunaddan qaran dib u soo celinta qasrigan taariikhiga ah waxa uu astaan muhiima u yahay isbeddelka ballaaran iyo guulaha ay etoobiya ku tallaabsatay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa soo bandhigay sida dowladda iyo shacabka soomaaliyeed uga go-an tahay inay kula tartamaan dalalka gobolka horumarka iyo waxwadaqabsiga isagoona adkeeyey in ilaalinta daris wanaagga ay fura u tahay xoojinta xiriirada laba geesoodka ah dhinacayaga waxaa naga go-an dhiirigelinta dalxiiska dalkeenna ee nagala dhexeeya dalalka kale middaasi oo ay qayb ahaan fududeeyeen duulimaadyada tooska ah ee maalin iyo habeen ay sameeyaan diyaaradaha ay ka mid ka tahay etobian airlines aad ayaan idinkaga mahad celinayaa middaas dalxiisku waa tiir ka mid a horumarka dhaqaale oo horseedi kara abuuritaanka shaqooyin badan kobcinta iskaashigeenna iyo hal abuurka mashaariicda dib u soo celinta sida qasrigan qaran waxa ay fursad u tahay koboca dhaqaalaha iyadoo weliba loo dabaaldego taariikhda shacabka etoobiya waxaan marlabaad u hambalyeynayaa dowladda iyo shacabka etoobiya guusha weyn ee ay gaareen waxaan kuu xaqiijin karaa in aniga iyo wafdigayga ay naga go-an tahay inaan u adeegsanno dabaaldeggan si aan u hormarinno iskaashi dhaqaale oo ballaaran gaar ahaana dhanka dalxiiska waad mahadsantihiin dhammaantiin on this magnificent success. I can assure you, Mr. Prime Minister, that my delegation and I committed, especially in the area of tourism, and I thank you.
munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb gala madaxweynayaasha dalalka uganda mudane iyo weriga guuta museveni kenya mudane uhura kenyaata kan koonfurta suudan mudane salfakiir mayardid ra-iisul wasaaraha dalka suudan mudane cabdalla xamduug iyo wafuud ka kala socotay dalalka gobolka dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa ku guuldaraysatay heshiisiyiinta madaxda galmudug dhinaca kalena ururka alusuna ayaa weli waxa u muuqdaa inuu ee gacanta ku hayo magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel ee gobolka galgaduud xasan axmed maxamed ayaa ka waramaya qodobkan dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu eedeeyay jaawararka ka taagan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug kaas oo ku saleysan arrimaha doorashooyinka geedisocodka dhismaha galmudug loo dhan yahay oo laga dhiso qaybo ka mid a deegaanada galmudug dowladda federaalka soomaaliya ayaa la sheegay in mar kale ay baalmartay jeeska ay la gashay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo hogaamiyaha ururkii lasamna gacanta ku haya qaybo ka mid a deegaanada galmudug macalin maxamuud sheekh xasan kaas oo fulinteeda ay dowladda federaalka soomaaliya u aragtay inay ka hor istaagayaan danaheeda gaarka ah ee doorashooyinka galmudug loo dhan yahay rofeor xasan sheekh nuur oo ka mid aqoonada soomaaliyeed oo la hadla warbaahinta raadiyaha cadaado ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya guuldarro weyn ay kala kulantay arrimaha doorashooyinka galmudug iyo in heshiis mida ay la gasho madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo ururkii lasunaa gacanta ku haya qaybo ka mid a deegaanada galmudug dabcan dhib kasta waxaa waaye dowladda dhib kasta waxaa waaye mar waxay keenay ahlu sunna xaasaa ka baxsaha mar kale haddana xaasay keenay haddana ahlu sunnaa baxsanays marna dabada isla weynaayaan sababta waa arrin tahay wixii wax saxa oo internetka lasoo saaro niyad wanaag lagu raadinayo maahane kan qaba iyo kan muuqaangeli iyo kan dhigta wax ugu sheeg iyo kan wax adigu un farsamooyin adigu iska un mugdi ku socdaa lagu shaqeeyaa marka malaha markaan xaas goordo adigu adeetahaal ma naqaan siduu doontuu ku raaca laakiin hadda doonta doodoo saaran yahay hana iska saaraado kullay asaab un haddaw in muddaa saaraada ka digi doono sida hore looga barto halnaan hal meel hal meel aan saarahayni laakiin nimankaas kaleeto aamusanaa warkooda loo baahan yahay inay ama taageeraan ama ay diidaan kullay anigu waxaan rajaa inay taageeraan marna dhinac laysula jirto hawshaan loo qabto ururkii la sunnaya ka aramiya qaybo ka mid a gobollada dhexe ee soomaaliya ayaa dowladda federaalk soomaaliya ku khilaafsan howlaha dhisidda galmudug loo dhan yahay taas oo laga dhisayo qaybo ka mid ah deegaanada mudug iyo galgaduud sidoo kale waxaa khilaafkii ugu xumaa u dhexeeya madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo ururka el sunna taas oo ka dhaltay doorashooyinka galmudug kadibna sababtay in madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf uu isaga ambabaxo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhowr jeer isku dayday in heshiis rasmi ah ay dhex dhigto madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo ururkii la sunnaa ku sugan qaybo ka mid a deegaanada galmudug kaas oo ka dhashay arrimaha doorashooyinka galmudug balse la sheegay in guuldarweyn kala kulantay heshiiskaasi oo ay dhex dhigi lahayd laba dhinac ee u qaybsamay deegaanada galmudug ururkii la sunnaya ee gacanta ku haya magaalada dhuusamareeb iyo qaybo ka mid a magaalada gurceel ayaa kasoo horjeestay guddigii doorashooyinka dhowaan ay magacaaday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiidinta ee dowladda federaalka soomaaliya ilaa ku agdhow ururkii la sunno gacanta ku haya qaybo ka mid a gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa waxa ay noo sheegeen inay haba yaraatay ay kasoo horjeedaan guddigii doorashooyinka dhowaan ay magacooday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiidinta ee dowladda federaalka soomaaliya waxayna sheegeen inaysan haba yaraatay ku qancin xubnaha lagu soo dareey ee matalaya ururkaasi ee ka mid noqonaya guddiga doorashooyinka ee dowladda federaalka ee soomaaliya deegaanada galmudug usoo magacowday waxaase guddiga doorashooyinka ee laisku khilaafsan yahay laga dhowr sugayaa hirgelinta doorashooyin loo dhan yahay oo ka dhaca qaybo ka mid a deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug wafdi ka socdaha kenyaha ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxa uga qaybgelaya xafladda caleemasaarka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe shalay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose aan xarunta kumeelgaarka maamulka jubbaland waxaa gaaray wafdi waa wafuud kala gedisan kuwaasoo ka kala baxay magaalooyinka garoowe iyo sidoo kale magaalada caasimada muqdisho wafuudda halkaasi gaarta waxaa ka mid ahaa madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani madaxweynayaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo sidoo kale xasan sheekh maxamuud iyo weliba gudoomiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dhammaan xubnahaasi kismaayo waxay u tageen siday uga qaybgeli lahaayeen xafladda lagu calima saarayo madaxweynaha jubbaland dib loo doortay mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe dhinaca kale warar soo baxaya inhelen waxay sheegayaan in kismaayo maanta gelinka dambe ay kusoo wajahayn islamarkaana la filayo inay soo gaaraan wafdi ka socda dalkaasi kenya kaas oo qorshuu yahay inuu uga qaybgalo halkaasi xafladda lagu calima saarayo axmed madoobe wafdigan kenya ka socda ayaa waxaa hogaaminaya sida warbaahinta dalkaasi kenya ay qortay gudoomiyaha baarlamanka aqlabiyadda ee dalkaasi aadan bare ducaale sidoo kale waxaa qeyb ka ah gudoomiyaasha gobol ee ismaamulada waqooyi bari dalkaasi kenya qaarkood dhammaantoodna xubnahaani waxay rabaan ama qorshuu yahay inay kismaayo uga qeyb galaan xafladda lagu calima saarayo madaxweynaha maamulka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe horey diyaaradan wufuudda ee kala gedisan kismaayo geysay ayaa horey waxaa looga soo diray ama uga soo duushay magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya iyadoona xusid mudantahay dowladda federaalk soomaaliya durbay cabasho ka muujisay qaabka diyaaradaasi ay kismaayo u tagtay islamarkaana ay sheegtay in si sharci darro ah ay markaasi kusoo gashay hawada soomaaliya iyadoo aanan wax fasaxaysan sidoo kale wafdigan cusub oo markaasi kenya ka socda kana qaybgelaya xafladda caleemasaarka axmed madoobe waxa uu imaanayaa xili xalay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya ay u yeertay safiirka kenya u fadhiya soomaaliya kaas oo u dhiibtay dhambaal codsi oo waa dhambaal cabasho ah oo ay kaga cabanayso soomaaliya diyaaradaasi shantii bishan waa oktoobar laba kun sagaal iyo toban kismaayo kusoo degta taasoo kasoo duushay magaalada nairobi ee xarunta dalkaasi kenya dhinaca kale hadda waxaa muuqata inay markaasi ay jabtay xayiraadii duulimaad oo ay markaasi horey xukuumadda nabad iyo nolol ugu rogtay duulimaadyada aadaya ama tegaya garoonka diyaaradaha sayid maxamed cabdulle magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose sidoo kale warar soo baxay waxay sheegayaan in xafladda caleemasaarka madaxweyne axmed madoobe lagu wada inay dhacdo laba iyo tobanka bishan oo ku beegan maalinta berri ah oo sabdi ah sida uu qorshuuya islamarkaana ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan madaxtooyada maamulkaasi jubbaland dhegeystayaal wixii warar kusoo kordha wararkaasi kismaayo la xiriiriya xafladda caleemasaarka axmed madoobena wararkeenna iyo barnaamijyadeenna dambe ayaad ku dhegeysan doontaan haddii eebaweyn raalli ka noqda balse markaan wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee somalilan ayaa muddo labaatan cisho ah u qabatay in dadka reer gabiley ay isaga baxaan maaa markaasi magaalada uga banneeyaan sandaqadaha lagu ganacsado ku yaala bartamaha magaaladaasi wasiirka wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo dhulka ee somalilan cabdirashiid ducaale qambi oo magaalada gabiley kaga qaybgelaya islamarkaana ka daafurayey qorshe magaaleed cusub oo lagu samaynaya degmadaasi gabiley ayaa waxa uu digniin adag duldhigay shacab ku dhaqan magaalada gabiley wasiir qambi ayaa shacabka ku dhaqan magaalada gabiley muddo labaatan cishaa gudahood oo keliya u qabtay in ay kaga qaadaan dhammaan sadaqadaha ku yaala fiyaalaha magaalada iyo sidoo kale waddada hareeraheeda cabdirashiid ducaale qambi wasiirka wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo dhulka ee maamulka somalilan oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in haba yaraata aanay jirin wax la qaban karo ilaa iyo inta laga wareejinayo sandaqadaha ku yaala fiyaalaha magaalada gabiley waxa uu sheegay wasiirku in kadib wareejinta sadaqadahaasi hawshu bilaaban doonto islamarkaana looga fadhiyo inay qabtaan wasaaraddiisa iyadoo la kaashanaysa xafiisyada kala duwan ee maamulkaasi somalilan gaar ahaana kan madaxweynaha somalilan muuse biihi cabdi waxaanse ku kordhinayaa oo aan u sheegayaa gabiilay in labaatan casho gudahood ay sadaqadaha kaga qaadan labaatan casho gudahood in bal horta wax kale ha inoo dambeeyane sadaqadaha wadooyinka yaalla in lagaga qaado labaatan casho gudahood barjetkeeda dowladda hoose ma hayso annaga hakeen noo raadinna labaatan casho gudahood haddii ay kafta noqon doonto oo aada moodaysaan waxaa laga yidhaha dadka caduur dhow dhowda uma dhacsana wajaalaynu in badan ku murmayn in badan baa waxaan ku murmayn shaqada waa bilaabaynaa iyo warwaxbaha qaadina marka ugu horreysa aan aragna inay wax dumiyaan reer gabiley maanta waxaan u sheegayaa inay labaatan casho gudahood kaga raraan sadaqadaha wadooyin ma aha guryaha dhagaxa boqol iyo labaatan guri aynu isugu nimaadno ee dhisana binada ah aynu isugu nimaadno laakiin wax allaala waxa sadaqad mayn rowka iyo wadooyinka laamiga ah iyo kuwa bacaadka ku yaala labaatan casho gudahooda laga raro mar dambana idin fari mayno annagaana keenayna wuxuu insha allah madaxweynahaanu la kaashan wasaaraddeedaanu la kaashan inta aan tani dhammayn baanu bilaabaynaa sadaqadaha iyo cariishyada iyo cufafka yaalla wadooyinka gabiilay ha laga raro hadalkan ayuu wasiirka wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo dhulka ee somalilan cabdirashiid ducaale qambi waxa uu ka jeediyey xilli uu maantay gabiley ka daafuray qorsho magaaleed cusub oo loo samaynayo degmadaasi gabiley dhegeystayaal halkaad warkaasi kala socoteen waa radio cadaada sideed sideed dhibic shan magaartis markaana khabaraadka dibadda dumarka iiraan ayaa u daawasho tegay kulan ka tirsan israreebka loogu soo baxayo koobka adduunka laba kun labaiyo labaatanka oo khamiistii een shalay aheyd ka dhacay caasimada dehraan kadib markii loo ogolaaday inay garoonka galaan sanado badan kadib haweenka ayaa laga mamnuucay garoommada ay ragga ku ciyaaraan wax yar uun kadib kacaankii iiraan ka dhacay sannadii kun sagaal boqol sagaal iyo toddobaatanki isbeddelkan ayay yimid kadib markii gabar lagu magacaabo saaran kodiyaari oo kubadda cagta xiisaysa ay isgubtay maadaama la xiray iyadoo nin iska dhigtay doonaysay inay u daawasho tagto garoonka kubadda cagta ee magaaladaasi hase yeeshee hay-adaha xuquuqda aadanaha waa hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa ku tilmaantay go-aankan mid dan gaara laga leeyahay indhaha shacabkana lagu sii jeedinayo hay-adda ayaa sidoo kale tilmaantay in tigiddo aada u kooban la siiyo dumarka waxa ayna ku baaqday in meesha laga saaro dhammaan xayiraada saaran haweenka doonaya inay garoommada galaan in ka badan saddex kun iyo shan boqol oo dumar ah ayaa iibsaday tigidada ciyaarta xulka iiraan oo la dheelay kamudiya waxaana la fariisiyay qeyb gaar ah oo ka tirsan garoonka azadig kaasoo qaadaya siddeed iyo toban kun oo qof tigidada haweenka loo qoondeeyey ayaa lagu soo warramaya in daqiiqada gudahooda lagu iibsaday sawiro laga soo qaaday gudaha garoonka ayaa muujinaya dumarka iiraan oo calankooda haysta islamarkaana taageero muujinaya xulkooda qaranka kaasoo ku badiyey waa kaasoo ku badiyey afar iyo toban iyo eber gudahaan saaxiibyaal waxaa intaasi ku dhan warkii dowlad kala socotay radio cadaado sideed sideed dhibic shan magaarta sicdi warkan isaga isagoo maqal qoraal iyo sawirrinta bay isugu jira dabka ka dalacan karaan barta internet kulena radio cadaado dot com sidoo kale facebook twitter na waad naga heli kartaan nabaday